waxaa habeenkii xalay lagu qabtay madaxtooyada somalilan ee magaalada hargeysa xuska sanad guurada koob iyo lixdanaad ee ka soo wareegtay markii ay gobolladii waqooyi ee soomaaliya xorriyadda ka qaateen gumaystihii ingiriiska warkan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha v o a khadar maxamed cakulle
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ka sheekeeyey sida ay u dhisan tahay nabadgelyada iyo nidaamka dowladnimo ee somalilan oo ku tilmaamay mid ku aasaasan nidaamkii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii isagoo tusaalena u soo qaatay golayaasha sharci dejinta ee somalilan iyo xulashada tirada xildhibaanada golaha wakiilada iyo guurtida ee min labiiyo siddeetanka xildhibaani sida ay ugu fadhiyaan lixdii gobol ee somalilan ee wakhtigaasi madaxweynaha somalilan ayaa maruu ka hadlayey xidhiirka somalilan iyo dowladda federaalk ee soomaaliya waxa uu sheegay in dowladda federaalk ee soomaaliya afartii sannadood ee ugu dambeeyey ay cunaqabatayn dhaqaale ku samaysay somalilan isagoo sheegay in lacag ka badan lixdan milyan oo dollar ay weli ku xayiran yihiin dhinaca soomaaliya gaar ahaana dowladda federaalka
laba kun iyo labayo tobankii in si gaara dhaqaalaha somaliland loogu deeqo inay ka joojiyaan ay ku dacwoodaan annagaana la ictiraafsan yahay looma gudbin karo cunaqabatay dhaqaale waxaa maanta xaniban lacag ku dhow ama ka badan lixdan milyan oo asad afartii sanay dawladda xamar joogtay maanta ee farmaajo ka madaxdaya banka adduunku uu u qoondeeyey somaliland oo iyagu soo qaadeen oo idhahdaan annagaa u geenayna oo aanu ku nidhin annaga qoladaa waxba nagaba dhexeeyaan lacagina noo soo mari karto oo aanay celinin ay weli meeshooda ku hayaan haddana waa u sheegaynaa banka adduunka iyo hay-adaha united nationska jibcada madaxaya iyo dawladaha kale annagu qaran madax banan baanu nahay ninka nala wax nala damcaa ee naan iskaashanayno ama na caawinaya toos buu noo siinaya laakiin xamar wax soo mara annaga waa naga xaaraan halkooda haysan intaa ayan ka badanba waayo gobolnimadooda kuma doorsanina lacag nalagu gacan baroojin maayo dhaqaala la si caddaan u sheeganaynaa annagaana ka adkaysanaynaa si aanu hore ugu marino dalkaiyaga
madaxweyne biixi ayaa dhinaca kale iftiimiyey muhiimadda ay doorashadii somalilan bishii hore koob iyo soddonkeedii ka dhacday somalilan ee wakiilada iyo deegaanku ay u lahayd siyaasiyan marka la eego xidhiirka ay somalilan la leenahay dunida taas oo uu ku ammaanay qaabka ay bulshadu nabadgelyada ugu codaysay guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan baashe maxamed faarax ayaa carabka ku dhuftay sida ay somalilan u doonaysay lixdankii in laysla helo midog soomaaliyeed oo shantii soomaaliyeed ka kooban waxaan xasuustaa waxa weeye xarab lixdankii tacayinama geey waxayna geeyeen in shan soomaaliyeed laysku daro ayay ugu tagmayeen xarab oo kula midoobay sidaynu ognahayna waxa weeye wax korkortana maynaan gelin waxayna haystaa oo koob iyo lixdan sane aynu doonaynaa waynu helay laakiin innagaa celinay waa dadkii ugu horreeyey ee xornimadooda dib u celiyey adkaysi baynu ka barannay isku khilaaf baynu ka barnay isku tashi baynu ka barannay waxa weeye haddana meel khasaaraha ma jiro dhulkeeni ilaahay nimcadiidaynu joogna xildhibaan maxamed macalin maxamuud oo ah mudane ka tirsan aqalka sare ee waddanka kenya ayaa ku hambaliyeeyey shacabka somalilan koob iyo lixdan guurada ka soo wareegtay markii ay xorriyadda ka qaateen ingiriiskii madaxweyne iyo marweyn waad mahadsantihiin maxaa yeelay haddii annaga ka nahay reer kenya warta waan faraxsannahay maantaan meeshii maanay akafiga waxaa naga codsiya arrimaha sixty one years ago kow iyo lixdan sanaan ka joogna marka kolley hadda in hor loo socdo waaye guddoomiyaha aqalka guurtida somalilan saleebaan maxamuud aadan ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in shacabka somalilan ay xasuusnaadaan taariikhda ay leedahay lix iyo labaatanka juun berigii hore waa inagii la cararee la degdegnaye afar cashe ka bacdi xamar ku tuuray maynanaa mahadin maynanaa mahadinne dhaawac iyo geeri iyo dhimashay naga soo gaadhay halgan dambe oo dheer baynuu galo mar labaad baynu la soo noqon faryaana dee maantaan ku adkays aan ku adkaan aan xejisano cadow badanna waynu leenahay oo isku soo wada duuba xuska lix iyo labaatanka juun ee sanadkan ayaa si weyn uga duwanaa xusaskii hore ee loo samayn jiray lix iyo labaatanka juun iyadoo geesta kalena ay kulmisay furitaankii dekedda magaalada berbera oo noqonaya mashruucii ugu weynaa ee maalgashi dibadeed lagu sameeyo dekedda berbera iyo guud ahaanba somalilan soddonkii sane ee ay soomaaliya ka maqnayd iyadoo sidoo kalena koob iyo soddonkii bishii may aynu kasoo gudubnay ay somalilan ka dhaceen doorashooyinkii wakiilada iyo deegaanka oo wakiiladu ay muddo dhaafeen muddo lix iyo toban sannadooda taas oo markii ugu horreysay noqonaysay doorasho isku sidkan oo hal mar la galo islamarkaana jawigii nabadgeliyo ee dadweynuhu ay ku codeeyeen iyo isfahamkii ay xisbiyada iyo murashaxiintii tartamayaba isku hambaliyeeyeen kuwii guulaystay iyo kuwii laga guulaystayba ayaa mar kale soo jiitay beesha caalamka indhahooda waana ta loo odhan karo waa sababta ay uga bilnayd lix iyo labaatanka juun ee xalay la xuseeyey kuwii ka horreeyey khadar maxamed cakule v o a hargeysa khadar cakulle aad buu u mahadsan yahay